wamaadsantiin puntland boos howlgaladii magaalada ku socday meel fiican bay marayaan alxamdulilah waxaan dhihi karaa meel aada u fiican bay marayaan
taliya ilaa iyo haatan inta howlgaladu socdeen bal dadkaa soo qabateen faahfaahin naga sii
dadka aan soo qabanay waa socotaa baaristoodii lagamana hordhigi karo ilaa natiijadu soo baxdo waana soo bandh waana soo bandhigaynaa haddii ilaahay ay du dadka la qaqabtay iyo waxa ay isugu jiraan iyo tiradooda ma noo sheegi kartaa
dadka la qaqabtay waxay qaybi waxa weeye waa dadka argagixisada looga shakisan yahay qaybina waa dadka rarax dadka tahriibiya magafaha ah qaybina waa dadka ciyaalka ah oo laga yaabo qolo walba inay la shaqeeyaan oo argixisadana la shaqeeyaan tahriibtana la shaqeeyaan dadka dadka dhibane qolo walba adeegsataa weeye magaalada waxay dadku qaar leeyihin waxay u baahan tahay community policing ama in shacabka wardoonka la geliyo halkii howlgalla keliya lagu wadi lahaa marka dhinaca shacabka wada shaqaynta shacabka ka waran magaalada aad baan shacabka u wada shaqaynaynaa community policingkana waa wadnaa waxaana ku raja weynaa inaan guul weyn ka gaaro community policinga dadku inay wada shaqeeyaan dadka la-aantoodna anagu hadeer ma shaqayn kareen wax badanna ma gaareen dadku waa nala shaqaynayaan howlgalkan ma waxaa fulinaya booliska oo keliya mise ciidamada amniga gobolka oo dhan ayaa ka qayb qaadanaya ciidamada amniga gobolka oo dhan baa ka qayb qaadan dadka qaar waxa ay leeyihiin arday jaamacadeed ayaa la xiray marka wararka iyaga maxaa ka leeda
cid kasta oo de waxa gasho tuhumgalo waa la xirayaa waayo waxay gashay argagixisadu waxay gashay jaamacadaha waxay gashay macadada waxay gashay iskuullada waxay gashay meel kasta ayay gashay marka meel kastay gasho waa lala gelaya cid kasta oo shaki laga qaadona waa waa la baaraya
dhinaca argagixisada oo kale marka laga dagaalamayo dadku waxay leeyihiin ma jirto cid ay ku qoran tahay argagixiso marka sida howlgalka a ku baartaan oo kale qofka markii aad uga shakidaan
waa run argagixisada waxaa jira dad dadkii lamida oo u eg oo waxa weeye aan calaamad ga calaamad gaara lahayn laakiin raadad la raacaa jira dadka dad baa la degan dadka dad baa wax la baranaya si kale oo lagu raacayaa jira laakiin calaamad iyaga ku qoran marka hadduusan howlgal fulinayn ma jiro laakiin kulli anaga dadweynaha nala shaqaynaya ardaydaa nala shaqaynaysa waxaa nala shaqaynaya cid kasta marka warka de dadkaa laga helaya qofku wuxuu yahay waxaa laga helayaa bulshada meeshuu degan yahay qaabkuu u dhaqmayo baa la helaya waxaa jiray taliya nin ganacsaha magaalada lagu dilay habeen hor ka hor hawshaasi cid loo qabtay iyo ma jirtaa hawshaas nin ganacsadada magaalada lagu dilay ciddii dishay qorigii lagu dilay dhammaan waa haynaa waxaana rajaynayaa hadday ilaahay no maanta inaan soo bandhigi doono fariintaada ugu dambaysa ee aada la wadaagayso bulshada boosaaso iyo guud ahaan bulshada puntland
dhammaan bulshada puntland waa salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan leeyahay guud ahaan puntland iyo gaar ahaanna boosaaso oo hadda howlgalku ka socdo waa idinka mahad celinayaa wada shaqayntiina waxaana diyaar u nahay inaan sirtiinu bixin in sidii aada noola shaqaynayseen ka badan noola shaqaysaan waxaan kaloo sheegayaa dadka inay jiraan dad badan oo argagixisada la shaqaysta ama qolyo kale oo ku sasadaxeeya oo iska dhiga argagixiso iska dhiga oo qofka telefoon usoo dirayo waxay leeyihin lacagtii sekada soo dir labada qolo ama qolyahaas inayan midna ahayn baa laga yaabaa kuwaasuna way sameeyaa waxaan leenahay qofna yuu ka biqin in uu lacag soo dirta la yidhahdo iska diro qofku ha noo soo sheego annaga annagaa u kala saarayna annagaa raadkiisa iyo meeshuu joogaba ka howlgelayna haddii ilaahay soona qabanayna laakiin yaa la biqin oo lacag soo shub lagu shubin dad badan oo hadda waxaa jira inta laga soo hadlo qofaan dal kala joogin oo meel kala jira uu yidhaahdo lacagta sakawaadkeed baa lagaa rabaa hebel hebel baan hay hebel ba hebel baan sidaa yaan oo qolo saddexaada oo labadii qoloo tuugada aha midna aan ahayn waxaan leeyahay ninowna meel cidla ah ha ka biqin ha ka biqin noo soo sheeg nambarkaasaa layga soo wacay dheh annagaa meeshuu joogaba ugu tegeynna meeshuu joogana kuu sheegayna haddii ilaahidna